kulankan waxaa joogay safiirada soomaaliya ee maraykanka iyo qaramada midoobay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya danjiraha soomaaliya ee u k xildhibaano iyo qeybaha bulshada waxaa lagu daafuray machadka bulsha trust oo ah hay-ad ay qurba joog iyo aqoon-yahano ay ka dhiseen dalkani maraykanka qadro maxamed shire oo ah aas-aasaha iyo madaxa hay-addani ayaa ka hadashay hadafka machadkani ay u furtay bulsha trust waa hay-ad madax bannaan oo samaysa cilmi baaris iyo adeeg horumarinta bulshada gaar ahaan ka hortagga colaadaha dhisidda nabadda horumarinta dhaqaalaha iyo sidii horumar waara looga hirgelin lahaa soomaaliya iyo dhammaan geeska afrika bulsha trust waxaa aas-aasay aqoon-yahano soomaali maraykan ah oo danaynaya sidii loo heli lahaa soomaaliya oo barwaaqo ah taas oo lagu gaari karo isku duubni iyo ka shaqaynta siyaasadda dhaqaalaha nabadda xasiloonida iyo ka qaybgalka siyaasadda loo dhan yahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa kulankaasi ka hadlay wuxuuna ka hadlay marxaladda siyaasadda soomaaliya iyo heerarka maanta ay joogto kow sistamka dowladnimada inaan qabyo tirno dalkeenna nidaam buu lahaa iyo qaab dowladnimo uu lahaan jiray kii waan ka guurnay kan aan qaadanayna ma dhammaystirno halkaas waxaa ka soo baxaya toobig aada u ballaaran oo laga shaqayn karo oo u baahan runtii cilmi baaris xildhibaan ismaaciil maxamed oo ka mid ahaa laba xubnood oo soomaali ah oo dhowaan loo doortay aqalka baarlamaanka ee gobolkaani ohaayo ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay kulankaasi
machadkan runtii aad iyo aad aniga hadda waan baarayay xoogaa research aan ku soo banayay aad baa ugu farxay waxyaalayaashan ka akhriyay runtii muddada yarta haddan aan aqaanay waxaan rajaynaynaa runtii kulliyan baan idinka codsanayaa inaan garab u noqonno runtii soomaaliya dalkeennii ibando ani wax yar baan ka aqaanaa runta haddaan ka hadlo laakiin haddana waa la soconnaa kulliyanba dhibaatooyinka dalkeenni ka dhacay qax iyo duruuf iyo xaalado inaan dib isugu laabanno aan fiirino waxyaalayaasheennii naga khaldamay inaan u fakarno oo loo fariisto oo baaritaan lagu sameeyo
danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar daahir cismaan ayaa sheegay bulsha truste ay tahay hay-addii ugu horreysay oo nooceeda ah macno weynna u leedahay qurba joogta iyo soomaaliyaba
curintan ay curiyeen tingtankan la yidhaahdo bulsha trust oo runtii arrin loo baahnaa ah siday walaalahay iga horreeya sheegeenna loo baahan yahay in wixii intayna dhicin reactionary keli inaana noqonin oo proactive la noqdo oo problemska intayna imaanin lasii darsi karo xalna markaas la heli karo
shirkan jaaliyadda ee lagu dhisayey hay-addani bulsha trust institution ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli qurba joog fara badan ay si weyn siyaasadda soomaaliya ugu lug yeelanayaan waayadani dambe cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio